أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wclى alihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay tafsiiru suurati الnuur casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda soddonaad caawa casharka caawana wuxuu ku saabsan yahay axkaam ku saabsan cawraadka waxa laga fiirin karo waxaan laga fiirin karin dadka sida ay ku kala yihiin cidda fiirin karto iyo ciddaan fiirin karin waxyaabahaas buu ku saabsan yahay iyo dharka iyo haweenta ziinadeeda wixii ay ka muujin karto iyo waxa aynan ka muujin karin waa cashar marka xishoodka iyo axkaam aadaabta ku tacalluqdaba ka hadlayo qaala tacaala alla wuxuu yidhi qul waxaa tiraa nebiyow lilmu'miniina mu'miniinta waxaa u dhahdaa yaquduu ha laabeen min absaarihim aragyadooda waxa ka laabeen wayaxfaduu ha ilaaliyeen furuujahum farji farjiyaalkoodana ha ilaaliyeen oo xubnahooda ha ilaaliyeen daalika kaagaas oo araggii inay wax ka laabaan farjigooda ay ilaaliyaan ayaa askaa dahirnaan badan lakum lahum iyaga u dahirnaan badan oo u wanaag badan in allaha alle khabiirun mid baatin og oo gun og waaye bimaa waxa yasnacuuna ay samaynayaan marka alla wuxuu yi muuminiintaa lagu bilaabay ragga wuxuu alla yidhi qul dheh lilmu'miniina haweenka nimanka mu'miniinta u dheh yaquduu ha laabeen min absaarihim aragyaalkooda wax ka mid ah mintaani marka laba macno ama saddex macnaa meelahaasaa lagu tilmaamay in laga dhigo tabciidiya waana sida loo badan yahay macnuhuna marka uu yahay araggooda wax ka mid ah ha raariciyeen oo ha laabeen oo markaa nadarka iyo fiirmada qofka waxa uu eegayaa waa laba nooc wax u bannaan iyo waxaan u bannaanayn kulligiis ha wada laaba lama dhihin waxa aan u bannaanayn ha ka laaba waayo macnuhu marka min absaarihim min bacdi absaarihim aragyaalkooda iyo fiirintooda wax ka mida ha laabeen waana kan waxa aan bannaanayn ayaa laga laabayaa akharu lmufasiriin marta marka minta meeshaa ku jirto tabciidiya ayay ku wadaan waxaa kaloo la yidhi mintu waa sila ama zaa'ida oo waxay ka dhigan tahay qul lilmu'miniina yaquduu absaarahum mu'miniinta aragyadooda ha laabeen mintu marka waa sila ama zaa'ida ficilkan qadda iyadana marka marna min ayuu ku gudbaa isagoo min ku gudbana waa jiraa isaga oo aan min ku gudbinna waa jiraa oo carabtii waa laga maqlay ayb ama tafsiirka saddexaad waxaa weeyaan minta in laga dhiga ibtidaa'iye oo asalkeedii lagu wado macnuhuna uu noqdo qul waxaa ku tiraa lilmu'miniina mu'miniinta waxaa ku dhahdaa yaquduu ha laabeen min absaarihim aragyaalkooda xaggeeda ha ka laabeen marka haddii ibtidaa'iye laga dhigana macnuhu waxay tahay aragga wuxuu ku xiran yahay qalbiga oo qofku haddii araggiisa wax aan fiicnayn ama xalaal aan u ahayn ou arko qalbigii ayaa markaa waxaa tegaya xumaantii ay tegaysaa maadaama araggu ay qalbigu uu ku xiran yahay aragguna meesha wax laga bilaabayo uu yahay minta inay ibtidaa'iyo noqotona waa dhici kartaa saddexdaasba marka mintaani waa ku jirtaa laakiin adugu sida un badan minta in laga dhigo tabciidiyada wanaagsan oo macnuhuna uu yahay aragtidooda iyo wax fiirintooda wax ka mid ah ha laabeen waxaa ka mid ahna waa waxa aan markaa u bannaanayn ayb nadarka iyo fiirmada aan xalaasha u ahayn ha ka laabeen macnuhu marka sidaa ayuu u dhacayaa qul waxaa tiraa lilmu'miniina nimanka mu'miniinta waxaa ku tiraahdaa yaquduu ha laabeen min absaarihim aragyaalkooda ama fiirintooda wax ka mid ah wayaxfaduu ha ilaaliyeen furuujahum furuujtoodana ha ilaaliyeenoo xubnahooda ha ilaaliyeen taranka oo iyagu markaa inay uun xalaal xaggeed u yacnii ay u isticmaalaan maahane si kale yaanay yeelin ama ha ilaaliyeen bimacnaa ha xifdiyeenoo cawradii ha dhowreen oo yaan markaa yacnii cawraadkooda ilaarkin ayb marka wayaxfaduu furuujahum furuujtooda ha ilaaliyeen camaa laa yaxilu waxaan xalaal u ahayn ha ka ilaaliyeen abulcaaliyat alriyaaxi wuxuu yidhi kullu maa fi lqur'aani min xifdi lfarji wax kastoo qur-aanka ku jiro oo farjiga ilaalintiisa ku saabsan fa huwa can izina waxaa laga ilaalinayaa zino iyo walxaraam ilaa fi hada almowdici meeshaan maahani meeshaan marka maxaa loo jeedaa fa inahu araada bihi wuxuu u jeedaa alle alstitaara isqarin cawrada in la qariyo xataa laa yaqaca basarun si markaa uunan ugu dhicin basaru lgayri calayhi xataa laa yaqaca basaru lgayri calayhi qof kale araggiisa si aanu farjigaaga ugu dhicin oo uunan qof kale kuu arkin macnuhu marka aayadda waxay tilmaamaysaa cawradaada ilaali oo hafeydin oo cawradaadii marka hafeydin ilaali ayb nadarka iyo fiirmada marka labay u qeybsantaa marka ragga iyo laga hadlaya dabcan iyo haweenka xataa mid waxaa la yidhaha nadaru lfaj-a aragtida markaad indhaha saaba u kala qaaday waxbay ku dhaceen uma qasdin adiga nadarulfaj-a dembi ma aha laakiin haddii aad sii raac raacdo ama aada sii fiirisid markaas weeyaan marka qofka uu nahyiga ku dhacayo xadiidka nabiga sal ll ly slamna wuxuu ahaa yaa caliy laa tutbiclaa tutbici nadra laa tutbici nadrata nadrata fiirinta fiirmo kale ha raacinin fa ina laka aluulaa midda hore ayaad leedahay walaysat laka alaakhira midda dambe adiga ma lihid ayb xadiidkii saxiixaasna ku sugnaa wuxuu ahaa kutiba libni aadama xaduhu min azinaa waxaa la qoray bani aadamka nasiibkiisa zinada uu ka helaayo mudrikun dalika laa maxaalata waana gaaraya mid gaaraya waayo shaki la-aan alcaynaani tasniyaani labada indhood way zinaystaan wa zinaahuma annadaru zinadooduna waa fiirmada inay wax xaaraanka ah ay markaa fiiriyaan nusuustaas marka waxay tilmaamaysaa araggii in la laabo cawradana in qofka uu qariyo xadiidka nabiga sal ll ly slam wuxuu ahaa laa yanduru alrajulu ilaa cawrati alrajuli wala almar'atu ilaa cawrati almar'ati nin yownan fiirinin nin kale cawradiisa naagna yaynan fiirinin naag cawradeeda ninka cawradiisana waa xudunta ilaa iyo jilibka inta u dhaxayso sida saxiixa ah bowdaduna waxay ka mid tahay cawrada ninka ayay ka mid tahay oo axaadiid waxaa jira markaa ixtiyaadka sida uu ku jira marka la isu geegeeyo bowdadu inay cawro tahay laga qaadanayo xadiid jarhad oo alfakidu cawra inkastoo bukhaari isagu uu dhihi jiray xadiidka anas iyo midka jarhad uu dhihi jiray xadiidu anasin asnadu xadiidka anas baa saxiixnimo badan oo marka nebiga isaga oo faras ama wax fuushan ayuu marka faraska orodsiiyey riwaayaadka qaar waxay leeyihiin marada ayuu xaydxaytay marka kor ayuu u qaatay qaarna maradii iyadaa kor u baxday oo ilaa qofku markuu ordaayo weliba uu gaadiid saaran yahay ma isxukumi kara dabcan xadiidkaabaa marka culimada qaar ay ka qaateen bowdadu inaynan cawro ahayn kan jarhadna wuxuu leeyahay alfakidu cawra bukhaari marka wuxuu yihi xadiidu anasin asnadu waxadiidu jarhadin axwatu xadiidka jarhad oo bowdadu inay cawro tahay ayaa dadaalka iyo yaqiintu ay ku jirtaa maadaama shaki iyo war haddii uu galay waa in marka bowdada qofka uu dabooshaa oo cawro ahaan markaa yacni loo xisaabo haweenkana iyada iyaga waa u tegi doonaa meelaha markaa cawrada iyo waxyaabaha ka ah nacam xadiidkii kale isagana wuxuu ahaa bahz bnu xakiim cawraadkeenna maxaan dadka kala imaanaa maxaan ka tagnaa markaa nebigu waa ka yidhi ixfad cawrataka cawradaada ilaali ilaa min zawjatika ow maa malakat yamiinuka xaaskaaga maahane iyo wax ay gacantaadu hanatay addoontaada maahane inta kale cawradaada ka ilaasho markaasuu yidhi rasuul allow mararka qaar keligeeyaan ahay haddii marka aan keligeey ahay cid ila joogtana aynan jirin maxaan sameeyaa markaasuu yidhi allaahu axaqu an yustaxyaa minhu allah ku haboonaansho badan in laga sariigto oo laga xishoodo ayb marka macaan macnahaasaa meeshaana ku jiro qul waxaa tidhaha lilmu'miniina mu'miniinta waxaa u dhahdaa yaquduu ha laabeen min absaarihim aragyadooda wax ka mida ha laabeen oo ha celiyeen wayaxfaduu ha ilaaliyeen oo ha dhowreen furuujahum farjiyaalkoodana ha dhowreen maxay ka dhowrayaan in la arko dadkan marka dabagaabka banooniga ku cayaaro amase yacnii dabagaab ku dabaasho oo kale oo qofkii intuu markaa cawradiisii wax kamida ay faydan tahayo rag keliyaan nahayna dhahaayo sax ma aha leanna xadiidku wuxuu leey laa yanduru rajulu ilaa cawrati rajul markaa nin banooni ciyaaraya markaad fiirinayso bawdadiisa waa arkaysaa iyo cajarkiisa iyo waxaana waa qaawanaan inaad u qasadood maanta dhan marka ishaadii uun aada saa ugu hayso sax ma noqonaysa nacam waqti dhumis aan macno fa wax faa-iido ahoo ku jira maanta haddaad madaxa laabto iyo haddii aad banoonigiisa aad u fiirsanaysa markaad ka dhaqaaqdo ciyaar ciyaar waayo un sideeda unbay u taagan tahay nacam tii hore adiga dhadhan kale kuu samayn mayso waa kaa tagtay nacam cumrigaagii unbaad waxaad ku dayacaysaa wax taafih ah oon adduunna wax kusoo gelinaynin aakhirana aan wax ku hadda aan waxba kuuba hayninba ayb marka meelaha lagu dabaasho iyo sidoo kale waa inaan cawrada la faydanin iyadana oo qofku markuu gelayo meelaha hadduu dabaalayo wax u baahan yahay inuu yacni jilibka hoostiisa mara yacni u joogto ama yacni markaa wax u joogo inuu gashto oo uu cawradiisa qariyo yaa laga rabaa saas markaa inuu markaa ku dabaasho haddii marka rag iyo keligood uun markaas ay uu dabaalanayo meeshooda uu ku dabaalanayo xamaamaadku waa jiri jireen waana la ogolaay laakiin nimanka waa loo ogolaa haweenka maya nimanka marka waxaa loogu ogolaa bishardi in cawradooda ay asturan tahay dalika kaagaas baa askaa wanaag badan oo dahirnaan badan lahum iyaga u dahirnaan badan in allaha alle khabiirun mid baatin og oo gun og waaye bimaa waxa yasnacuuna ay samaynayaan waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahun waqul dheh lilmu'minaati haweenka mu'minaadka u dheh yaqdudna ha laabeen min absaarihinna aragyadooda waxa ka laabeen wayaxfadna ha ilaaliyeen furuujahunna farjiyaalkoodana ha ilaaliyeen walaa yubdiina yaynan muujinin ziinatahunna quruxdooda yaynan muujinin quruxda baatinka ah waaye ilaa maa shay maahane dahara muuqday minhaa oo min aziinati quruxda ah wixii muuqdo oo quruxda ka mid ah ma ahane walyadribna ha dejiyeen oo ha rideen bikhumurihinna khimaaryaalkooda marada madaxa lagu xirto waaye tinta iyo lagu asturtee walyadribna ha rideen bikhumurihinna khimaaryaalkooda calaa juyuubihinna xabadkooda korkiisa ha ku riteen jeebabka korkiisa ha ku rideen oo marada kore ee khimaarka u ah ay ku asturayaan madaxa ha kusoo rideen meesha jeebka ah xabadkaana loo jeedaa hadda jeebku waa kulleetiga meesha uu ama shaatiga uu kasoo kala go-ayo ama qamiisku uu ka kala go-o ama cambuurka markay haweentu gashato qoorta markaa kusoo aadayso saa uu ukala uga kala go-ayo yaa loo jeedaa walaa yubdiina yaynan muujinin ziinatahunna quruxdooda yaynan muujinin quruxdii baatinka ahayd waa hadda marka qarsoonaanaysay ilaa libucuulatihinna xaasaskooda maahane cid kale yaynan u muujinin nimankooda ow amase aabaa'ihinna aabbayaalkood maaha cid kale yaynan u muujinin ow amase aabaa'i bucuulatihinna nimankooda iyaga qabo aabbayaalkood maahane ow amase abnaa'ihinna wiilasha ay dhaleen iyagu maahane ow amase abnaa'i bucuulatihinna xaasaskooda nimanka iyaga qaba ilmaha ay dhalaan maahane ow amase ikhwaanihinna walaalahood iyaga la dhashay maahane ow amase banii ikhwaanihinna walaalahood ilmaha ay wiilasha ay dhaleen maahane ow amase banii akhawaatihinna walaash walaalahood gabdho ee iyaga la dhashay ilmaha wiilasha ay dhalaan dhaleen maahane ow amase nisaa'ihinna haweenkooda maahane cid kale yaanay u muujinin ow amase maa man axad malakad ay hanatay maahane aymaanuhunna midigyaalkooda ay hanteen oo addoomo iyaga u ahoy gacanta markaa iyaga ku hayaanoy leeyihiin maahane aw ittaabiciina kuwa iska raaco dadka kuwa iska raaco gayri ulil irbati xaajada iyo hawada kuwa u saaxiiba aan ahayn min alrijaali ragga xaal ay ka mid yihiin kuwaasi aw itifli ilmihii yaryaraa maaha cid kale yaanay u muujinin alladiina ilmaha oo lam yadharuu aan gaaraynin oo aan daalacanin oon fiirinin calaa cawraati nnisaai haweenka cawraadkooda aan fiirinin walaa yadribna yaynan ku dhufanin biarjulihinna lugahooda dhulka ama yacnii waxa ay wataan yaanay isku dhufanin lugahooda walaa yadribna yaynan isku garaacin biarjulihinna lugahooda liyuclama si loo ogaado maa waxa yukfiina ay qarinayaan oo min ziinatihinna quruxdooda ah wa tuubuu noqda ilallaahi alle intii ka ah usoo noqda jamiican xaal aad tihiin dhammaantiin ayuha almu'minuuna mu'miniinay lacalakum tuflixuuna likay tuflixuu saa u liibaantaan aayaddan marka aayatulxijaab waaye marka laysu geeyay aayaddan iyo aayadda suuratu laxzaab yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika wabanaatika wanisaa'i lmu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihina labadooda marka la isu geeyo haweenta muslimadda ah qaabka ay cawradeeda u asturayso ayaa halkan looga hadlay axkaam fara badanna aayaddan way ku jirtaa wixii ku saabsan jilbaabka ay jilbaab ka dhiganaysa shardigiisa ama shuruudda jilbaabka laga rabo suuratul axzaab aan u dib dhigaynaa in shaa allahu tacaala leanna jilbaabka halkaas baa lagu aada loogaga hadlay halkan marka axkaamta aayadda ku tacalluqda un baan ku sheegaynaa markaa alla wuxuu yidhi waqul dheh lilmu'minaati mu'minaadka haweenka mu'minaadka ah u dheh waqul lilmu'minaati marka waxaa laga qaadanayaa nebigu waa muballiq isaga axkaam ilaahiisa faray ayuu dadka gaarsiinayaa gabadha marka mu'minadda waxaa laga rabaa axkaamtan horta ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa inay ka timid oo allihii iyada abuuray ka awood badan u naxariis badan xigmad badan ayaa axkaamtan xaggiisa ay ka timid nebigu waa muballiq bes dadka unba wuxuu gaarsiinayaa axkaamtii la faray oo waqul lilmu'minaati yaqdudnadaas baana ku tusayso mar haddii aada axkaamtu ay ka timid xag alleh cid ilaahay kaaga naxariis badanna ma jirto rabbiga adiga ku abuuray cid ka awood badanna male cid ka xigmad badan oo adiga waxa munaasabka kuu ah ka aqoon badan oo bulshadan u yacni waxa u fiican ka ogaal badan ma jiro waa in taas marka lagu qanco qof marka waxbaa la dhibaateeyey waxbaa yacni xuquuq baa layaa haweentii waa la jajuubay xurnimadii baa laga qaaday kuwa xurnimada aaday oo ibliis xaggii aaday oo ka tegay tacaaliimta islaamka bal iyaga noloshooda dib u feeriya nacam haweentan marka xijaaban ee iyadu axkaamtan rabbi qaadatay adduunna ugama fiicna aakhirana da ugama fiicna ayb marka sidaa u garo alla marka wuxuu yidhi waqul dheh lilmu'minaati haweenka mu'minaadka ku dheh yaqdudna ha laabeen min absaarihinna aragyadooda waxa ka laabeen marka haweenta iyada lafteeda ma fiiri nin inay fiiriso ajnebi ka ah oo ay markaa yacni cawradiisa ay eegto ama ay yacni fitna iyo wax sidaas oo kale ay u eegto uma bannaana iyada lafteeda aragga marka waa inay laabaan ayaa la amray xadiid dacfi ku jirana macnihiisu waa ishaarayaa sidaas oo kale oo umusalamo ayaa iyadoo gurigii iyo haween kale oo nebigu uu qabay iyagoo guryahoodii jooga ayaa cabdullaahi bn umi maktuum ayaa yimid markaa ayaa nebigu sal ll ly slam uu yidhi iska qariya oo ka xijaabta marka ka xijaabta macnuhu waxay tahay meel teed ah ka gala waay nacam saydnan isku arkin markaas bay waxay yidhaahdeen rasuul allow inahu acmaa waa indhoole waxba ma arkaayo markaasuu yidhi afa camyaawaani antumaa alastumaa tubsiraanihi idinku indhooleyaal maa tihiin idinkasoo uma jeedaan marka haweentii iyada lafteedaada waxma fi inay nadar ama fiirmo ka xaaraam ah iyadana looma ogola sida ninkaba aan loogu ogolayn aayaddaana hadda macnaha xadiidkaasba tilmaamayso wayaxfadu wayaxfadna ha ilaaliyeen furuujahunna farjiyaalkoodana ha ilaaliyeenoo cawradooda yaanay muujinin walaa yubdiina yaysan muujinin ziinatahunna quruxdooda yaynan muujinin aayadda marka ilaa maa dahara minhaa laba macnaba meeshaan marka waa laga rabaa ziinadan horta la sheegayo waa tee ziinada laba nooc waaye ziinana waa ziina daahira ayaa la yidhaahdaa fuqahada saasay u qeybiyaan midna waa ziina baatina ziinada daahirka ee iska muuqato daawaanta iyada lagama reebin oo waa ka muuqane middaas waaba qasab hadhow marka ziinada ziinada oo daahirada ah waa tee marka saddex qowl ayaa ku jirto culimadii saxaabada iyo taabiciinta ibnu mascuud isaga wuxuu leeyahay aziinatu daahira oo haweenta loo ogol yahay inay muujiso waa dharka haweentii maalan waa ji waa xijaab bay gashatay cambuurkii khimaarkii jilbaabkii danbay magaaladii kaleeda waa baxday dharkaas ka muuqanaya dharku waa ziinuu leeyahay lama qarin kara dharkan ziina daahira dharkaa loo jeedaa buu leeyahay wacalaa haadaa marka qowlka ibnu mascuud waxaa weeyaan wejiga iyo calaacaluhu waa cawro ma la muuji karo ziinada daahirka kuma jiraan kuwaas waa tafsiirka ibnu mascuud aayadda ilaa maa dahara minhaa ziinada ha muujinina la leeyahay waa midda qarsoon tan la ogolaadayna waa ilaa maa dahara minhaa ilaa maa dahara minhaana dharkaa laga wadaa buu yidhi aayad bowna soo qabsaday qur-aanka ka mid ah yaa banii aadama khuduu ziinatakum buu alla yidhi maxaa laga wadaa khuduu ziinatakum dharkiina qaata waay macnaha qur-aankuna ziinada ma sheegin ilaa wuxuu ku sheegay wax qofka yacni jirkiisa ka baxsan ayaa ziinada ziine ah qofkan waa isqurxiyey marka la leeyahay habkii ilaahay u abuuray maa laga hadlaa mase waxaa laga hadlayaa wax isaga ou la yimid wax isaga ou la yimid baa laga hadlayaa marka waxa laysku qurxiyaa waa dhar waa dahabkii faraanti khidaab laysmariyo iclaan laysmariyo waxyaabaha banaanka ka ah waay naam ibnu mascuud marka tafsiirkaas buu isagu markaa aayadda uu ku macneeyey ilaa maa dahara minhaa dharkau ku macneeyey marka tafsiir kale wuxuu leeyahay ilaa maa dahara minhaa ziinada daahirka ah waa alwajhu waalkafaan wejiga iyo labada calaacalood waay wejiga iyo labada calaacalood waa ziina daahira waana loo ogol yahay inay haweentii muujiso oo cawro ma aha ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo anas iyo ayaa sidaa aayadda ku macneeyey iyaguna iyaga markaa waxay ka fiiriyeen iyagana dhinac kaleo waxay yidhaahdeen mararka qaar bay muuqdaan wejiga oo salaada haweenta markay tukanayso oo kale ee wejigii waa muuqanayaa oo inay wejigii markaa uu muuqdaa salaadii markaa ay ku tukanaysaa ahlu cilmigana way ku ijmaaceen sida uu ibnulmundir sheegaayo haweentu iyadoo weji faydan inay dukan karto haddii marka fii bacdi alaxyaan loo ruqseeyey loo yacni salaadii weliba cibaadaadka dhexdooda dhexdeeda iyo marka ay haweentu muxrimad ay tahay laa tantaqibu lmar'atu lmuxrimatu buu yihi nabiga sal l l slam haweeneyda muxrimadda ama niqaabanayso oo haddii marka haweenta mu'minadda aynan niqaabanaynin meeshaas marka waxaa laga macneeyey xaaladaha qaar waqtulixraamka iyo waqtu salaad wejiga in la furo haddii haweenta loo banneeyo idan wejigu cawro ma aha leanna cawraadku sina laguma banneeyo bal waqtiga cibaadaadkaaba sii muhiimsan banaan in la qariyo marka inaanu cawro ahayn oo ilaa maa dahara istitnaaha wejiga iyo kafaanku inuu ku dhacayo meeshaasay kasoo qaateen qowlka saddexaad saciid ibnu jubayr ayaa wato wuxuu leeyahay ziina aziinatu daahira ziinada daahirkee loo ogol yahay inay muuqato waa athiyaabu iyo walwajhu wejiga iyo wuxuu leeyahay dharka bis isaga marka labadii qowl baad moodaa inuu jamciyey dharkana waaba de lagama maarmo waaba kan lagu baxayo wejiguna isaguna sidaan ayaan hadda sheegnay iyaa uu ku wadaa calaacalihii marka isaga maku daraayo saddexdaas marka waxaa ku jirta qowl istitnaahan ilaa maa dahara minha walidaalika marka masalada wejiga ku tacalluqdo cawro miya u noqonaa mase ma noqonaayo tafaasiirtan aan hadda soo qaadnay khilaaf baa ku jira marka saxaabada qaarkood sida ibnu mascuud wuxuu arkaa inay cawro tahay haweentana ay dadayso waajibna ay ku tahay waxaa ilaa maa dahara minhaada laga soo reebayna ay tahay dharka bis saxaabada kalena ibnu cabaas iyana saabi waxay leeyihiin wejigu cawra ma aha nusuus badan baana laga fahmi karaa wejigu inuusan cawro ahayn oo ay ka mid tahay alfadl bnu cabaas markii nebiga iyo fadl ay isla socdeen xajatulwadaaci waa tii marka gabar khadcamiyad ahayd nebiga ay su-aal iyadoo weydiinayso gabar dhallinyaro oo reer khadcam ahayd ayaa nebiga su-aal weydiinaysay iyadana marka fudayl iyadana fadlu bnu cabaas weeyaane fadlu bnu cabaasay fiirinaysay fadlu bnu cabaasna iyadoo fiirinaya markaasuu nebiga fadlu bnu cabaas wejigiisa ayuu saa u dadbay laba qofuu markaa yani wakaana wasiiman fadlu bnu cabaas nin aada u qurux badan buu ahaa marka way isfiirinayeen nebiga fadal wejigiisa ayuu ayuu dadbay ee haddii wejigu cawro yahay xaaladaasna la joogo haweentou dhihi lahaa wejiga dabool adiga si aan laguu arkin ma dhihin nebiga sal ll ly slam aduu marka nusuusahaas iyo axaadiida laga fahmaya macnahaas haweentii nebigu sal ll ly slam markii uu haweenka waaninayey ayaa waxaa istaagtay buu yihi bilaal ama xadiidka raawigii warinayay faqaamat imra'atun haweeney baa istaagtay sacfaau lkhadayn safcaau lkhadayn dhabankeedu xoogaa uu markaa midabkeedii hore xoogaa uu iska bedelay ayaa haweenkii dhexdooda ka istaagtay qaamat min sitati nnisaa haweenka dhexdooday ka istaagtay haddii mar wejigeedii inuu xoogaa hayirmay midabkeedii sidii ki hore xoogaa kasoo yar hayirmay ou tilmaamay meesha waxaa ka cad wejigeedu inuu faydnaa nebiguna dabool ma dhihin salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh adu marka nusuustaas bay marka qolooyinkanna qabsanayaan hal laakiin ma laysku diidana oo haweentu iyada qolada dhahaysa wejigu cawro ma aha in wejiga la dabooshaa inay fadli badan tahay sunno tahay way qabaan meesha marka iyadu kuma jirto wejigan la daboolayo diintaba ka mid maaha wax qowl ismuslim yiri ma ahan taas na aqwaashu waxay ahayn waa sunna iyo waa waajib baa laysku haayay kutubta islaamkana saasaa ku dhigan xataa mukhtasaraadka aan akhrisanno kuwa ugu yaryar sida safiinaha iyo oo kale dee wejiga haweentu marka ay ajaanib iyo la joogto iyadoo dhan waa cawrow leeyahay safiinaha nacam wejiga xataa waa dabooley nacam marka de safiinihiina hadday saa ku taallo ee aathaartii saxaabadana ay sidaan leedahay yacni qofkan in marka la qasbo in la yidhaahdo diin cusub waaye iyo weji la daboosho lama aqoon jirin iyo dhaqan carbeed waayo kuwa dhahayo iyo kuwa la dagaalamayo iyo waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan qowl oo aan islaam muslimiin aynan qabin waay waa sunno iyo waa waajib unbaa warku ka joogaan ayb marka wuxuu leeyahay alla subxaanahu watacaala walaa yubdiina yaynan muujinin ziinatahunna quruxdooda quruxda aynan muujinaynin waa tee midii baatinka ahayd baatinka marka waxaa laga wadaa midda ay ka qarinayso haddii marka calaa qowl ibni cabaas aan qabanno fahma baatin waxaa noqonaysa wixii kasoo haray wejiga iyo calaacalaha inta kasoo hartay ma muujinayso haddii calaa qowl ibni mascuud la qabto jirkeedao dhan waxba ma muujinaysa ilaa dharka iyo unbaa marka ziina daahira noqonaysa ayb walaa yubdiina iyaynan muujinin ziinatahunna quruxdooda ilaa maa kii maahane dahara muuqday oo minhaa ziinada ka mid ah maahane tafaasiirteedana waa soo sheegay walyadribna ha rideen bikhumurihinna khumur waa jamcu khimaar khimaarna waxaa la yidhaha hagoogta lagu xirto madaxa yani dharka haweenta waa maro isaar ahoo hoos ay ka qaadanayso oo hadda innaga gorgoradoo kale aan noo ah booskeenna yacni haweenka hadda jira gorgoradoo kale u ah gorgoradda korkeeda waxay ka qaadanaysaa markaasi cambuur cambuur markaa yacnii fidsan oo aan ku dheganayn oon jirkeeda aada usawi aan sawiraynin ee saabiq ahee dheer bay qaadanaysaa markay cambuurkaas isku rido dabadeedna madaxa waa daboolaya madaxa waa in maro kale lagu daboola ilaa cambuurku madaxa ma daboolayo isage maradaas ay madaxa ku daboolanaysaa waxaa la yidhahdaa khimaar waagii hore marka waxay samey jireen carabta khimaarka marka ay xiraan xabadka ma kusoo raaricin jirin gadaalay kasii day jireen kamaa tafaasiirtu waxay leeyihin kamaa yafcaluhu nisaau annabad acaajimta iyo nabadiyiinta sida ay yeelaan ama aqbaadda qibdiyiinta yani waxaa weeyaan maradii marka madaxa ay ku dabooleysay gadaalay u daynaysaa markaas maxaa muuqanayo qoortii ayaa muuqanaysa macana qoortii ayaa soo muuqanayso taasaa marka loo diiday oo laga reebay waxaa la yidhi khimaarka madaxa haweentu ay ku daboolayso xabadka ha kusoo raariciso oo xabadkii markaasi ha ku riddo marka muxuu khimaarku asturaa timaha qoorta iyo xabadka ayuu asturayaa ayb macnaha marka meesha ku jira sidaas waay daaweenka laftooda kuwa hadda aan yacni waxaad arkaysaa qaar timaha markay asturayaan safaleetiyay ku xirayaan ama gambo gambadii markaa waa kuusan tahay xagga dambe unbay saa ugu dheer tahay haweentii marka qoorteedii waa iska muuqataa berigii horena saasay naaguhu u badnaa jireen oo qoortii inay iska muuqato garbasaar yar uun iska saarato taas lama ogolo marka midda la diidaayo walyadribna bikhumurihinna macnaha ku jira saas waay aayaddan markay soo degatay nisaau lansaar caa-isha waxay tidhi nicma nisaau nisaau lansaar haween baa nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday haweenka ansaarta sidee bay yeeleen markay aayaddan soo degtay go-yaalkii guryahooda yaalay bay jarjarteen markaasay khimaar madaxa lagu daboosho lagu raariciyo xabadkay ka dhigteen markaasaa magaalo sidaas marka ay markiiba ugu degdegeen amarka alle subxaanahu wa tacaala walyadribna ha rideen bikhumurihinna khimaaradooda marada ay madaxa ku daboolanayaan waaye ha soo rideen calaa juyuubihinna jeebabkooda korkooda ha kusoo rideen jeeb juyuub waa jamcu jaybin jayb maxaa la yidhaha asalka jaybku waa min aljawb waaljawbu alqatcu waa goynta marada meeshay ka go-an tahay waa shaati hadduu yahayna halkaas ka go-an yahay qamiis marka uu yahayna dabcan de waa ka go-an yahay oo adiga kuleetiga hadda haddaad xirto halkaas markaa qoortiibaa maradu marka ay kasoo go-eysaa ayb calaa juyuubihinna marka jeebku kaan inaga u naqaano lacagtay lagu rido oo hadda jeeb aan dhahno lagama wado jeebku waxaa weeyaan marka meeshaas kuleetiga ah ee haddii aan wax lagu daboolin haweentu xabadkeeda iyo qoorteeda iyo dhuunti iyo ay muuqanayso haddana waxaa loo jeedaa marka jeebkii baa la itlaaqay yura waxaana laga wadaa maxalka jeebka marka meesha uu ku istaagayo uu saaran yahay intee waayo waa dhuunta dhuunta iyo kalxamaha ayay ayuu jeebku ku qotomaa uu saaran yahay meeshaas marka marada khimaarka ah kusoo rida wayn oo ha idinka asturto halkaas walyadribna ha rideen bikhumurihinna khimaaradooda calaa juyuubihinna jeebabkooda korkooda ha kusoo rideen jeebabkuna waa maxaluljayb waana xabadka iyo kalxamaha iyo qiyo iyo dhuunta ama qoorta weyaan walaa yubdiina intaas hadda marka gorgoradii iyo dirici iyo yacni cambuurka ama saakada iyo khimaarkii baan hadda joognaa intaas marka waa dha haweenta markay gurigeeda joogto dad ay dhici karta ajaanib iyo waxay joogaanna waxa ay isku asturayso waa intaas markay baxaysa laakiin guriga ay bannaanka uga baxayso maro kale oo jilbaab la yidhaha bay xagga kore kusoo daynaysaa ilaa iyo hoos ayay usoo daynaysaa oo weyn oo markaa yacnii ay kor uga soo gembinaysaa waana suurat laxzaab mid ay ka hadashay yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika wabanaatika wanisaa'i lmu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihina marka hadday baxayso jilbaab la-aan ma banaana inay baxdo waa dambaabi saako iyo kuma bixi karto iyo iyo khimaar keliya isagama bixi karto iyo maro yaroo ah garbasaar iyo wax lamida ku bixi mayse waa inay markaa jilbaab geb isku siiso intaa kadib ayb oo xadiidkii nabiga sal ll cl slama haweenka marka uu yidhi ciidda ha soo aadaan ayaa waxaa nabiga sal ll ly slama la su-aalay maxay samaynaysaa idaa lam yakun liixdaanaa jilbaab mideen haddaynan jilbaab qabin maxay kusoo baxaysaa rasuul allow markaasuu nebigu wuxuu yidhi litulbishaa ukhtuhaa min jilbaabiha walaasheed kale jilbaab kale oo dheeraada oo ay haysato ha ka caariyeysato ha siiso ha caariyeysiiso marka hadday iska soo bixi karta middaas weysay ayaa orod iska bax la dhehi lahaa nacam iyadii baa waxaa la yidhi orodoo jilbaab caariye u tabal caareyso oo haween kale marka kasoo qaadaa la yidhi marka jilbaab la-aan inaan la bixi karin ayay daliil u tahay walaa yubdiina iyaynan muujinin ziinatahunna quruxdooda iyaynan muujinin oo soo muujinin ilaa libucuulatihinna ma ahanin ziinadan marka hadda iyaynan u muujinin ilaa nimankooda waa ziinadii baatinka waay ilaa daahirka waa kasoo baxnay midii wejiga iyo calacalaha wixii kasoo haray ama dharka wixii kasoo haray ee iyada cawradeedii ayaa arki karay u muujin kartaa halkan marka dad badan baa laysku dhex sheegay iyaga laftoodana isku si uma arki karaan laftooda marka alla wuxuu yihi walaa yubdiina yaynan muujinin ziinatahunna quruxdooda waa quruxdii baatinka ahayd cawraadkii waaye ilaa libucuulatihinna nimankooda maahane nimankaas marka maxay u muujin karaan jirkoodao dhan bay u muujin karaan ninku marka wuxuu uga duwan yahay maxaarimta kale isaga haweenta uu qabo haweenta ninkeeda waxay u muujin kartaa marka jirkeeda oo dhan fiirmada iyo marka laga hadlayo culimada qaar baa waxay yidhaahdaan min baabi almuru'a ama karaaha ahaan bay waay uga waxay u cabiraan yacni farjiga inaan markaa uunan fiirinin oo min baabi alkaraaha bay leeyihin laakiin hadda wax nas oo saxiix aho hadda kusoo arooray oo reebaya ama diidayana ma leh laakiin karaaha ku jirtay dhahayaano muru'a ma aha ayb adu marka walaa yubdiina yaynan muujinin ziinatahunna quruxdooda ilaa libucuulatihinna maaha cid kale yaynan u muujinin nimanka iyaga qabo oo xaasaska nimankooda ah ow amase aabaa'ihinna aabbayaalkood maahani aabbayaalka iyaga dhalayna waa u muujin karaan maxay laakiin aabbayaalka u muujin karaan aabbaha iyo ninku waa kala duwan yihiin ninka isaga jirkao dhan bay u muujinaysaa lianna iyadu waa maxalu istimtaacihi waa ninki aabbaha laakiin maxay u muujin maxay u muujinaysaa cawradeeda ilaa marka laga reebo de waxa muqallad muqalladka a ma ahani oo yacni intaa marka xabadka ka hooseyso ilaa iyo jilbaha wixii meelahaas oo kale ah u muujin maysa aabbihii dabcan ilaa aabbuhu isaga yacni waa maxram haddana weliba daa raximin qaraabanimana hadda u saaxiiba laakiin maxalu istimtaac iyada uma aha aabbaha saa darteed marka meelahaasi u muujin mayso waa ka qarinaysaa maxaarimta kale walaalaheed iyo kalena dabcan sidaas waa oo meelaha iya kama arki karaan ow aabaa'ihinna ama aabbayaalkood maahana cid kale yaynan u muujinin ow amase aabaa'i bucuulatihinna nimanka iyaga qaba aabbayaalkood maahani kuwaa marka iyaguna way u muujin karaan marka waa soddog geed soddog geed marka maxramuu u yahay leanna weligii ma guursan karee ee sodogaani laakiin waa maxram laakiin daa raxim ma aha isaga qaraabo ma aha qaraabo waxaa laga qaraabo haweentan dhexli kara ma aha dabcan waa iska qaraabo haddii la dhaha xataana waa xidid maahan isaga marka qaraabo ma aha waa maxram kana waa nooc saddexaad waay waa maxramun oo aan ahayn daa raxim aan ahayn waay ayb ow aabaa'i bucuulatihinna ow abnaa'ihinna wiilashooda maahane oo kale wiilashoodana marka way u muujin karaan iyagana leanna wiilasha ay dhaleen iyaga maxramkood waay waana waana dawu raxim ow amase abnaa'i bucuulatihinna nimanka iyaga qaba wiilashooda ma ahane kuwaa marka iyagana way u muujin karaan nimankooda marka wiilasha ay dhaleen oo dabcan naago kale usoo dhaleen ee gaba haweentan marka maxram bay u yihiin ile weligii ma guursan kareen haddii ninku wiil ilmo kale wiil ou hore usoo dhalay ama uu yacni haddaba xaas kale ou qaba ay u dhashay wiilkiisa maxram ayuu u yahay iyada marka iyada ziinadeeda marka waa u muujin kartaayo waa iska fududayn kartaa dharka haddii ninkeeda wiilkiisa agtiisa waa ku fududayn kartaa laakiin intii marka muqalladka muqalladada ahayd maya taa ninka unbaa iska leh ayb ilaa libucuulatihinna ow aabaa'ihinna ow aabaa'i bucuulatihinna ow abnaa'ihinna maahane ow abnaa'i bucuulatihinna nimankooda wiilasha ay dhaleen maahane ow ikhwaanihinna walaalahood maahane haweenta marka walaalkeed waa u muujin kartaa marka yacni ziinadeeda waa ku ag muujisan kartaa intaa marka laga reebo un midda muqalladada oo istimtaaca iyo ku tacalluqa ma ahani ayb walaalihii iyaga marka waa walaalihii iyada la dhashay waay hadda ow amase bani ikhwaanihinna walaalahood ilmaha ay dhaleen walaalka marka ilmaha uu dhalay maxay iyada u tahay marka eeday u tahay nacam ilmaha ay eedada u tahay wiilka ay eedada u tahay waa ku muujin kartaa marka waa u muujin kartaa ziinadeeda baatinka ah marka intii aan sheegay laga reebo meeshaas marka ow yacni ow ikhwaanihinna walaalihiina marka waa kuwaasa ow bani ikhwaanihinna walaalaha wiilasha iyada la dhashay kuway dhale kuway dhaleen ilmihii ay dhaleen ow amase bani akhawaatihinna walaalahood gabdho wiilasha ay dhaleen waa kuwa ay habaryarayaalka u yihiin wa wiilka ay habaryarta u tahayna ziinadeedu waa u waa ku ag muujisan kartaa ayib halkan marka lama sheegin maxaarimtii qaar aan la sheegina jiro adeerkii lama sheegin abtigiina lama sheegin soo maaha iyada abtigeed hooyadeed la dhashay lama lama sheegin inay ziinadii ku ag muujin karto lama sheegin adeerkiina lama sheegin cikrima wuxuu leeyahay sababta aan loo sheegin waxay tahay wiilashooday u sheegi karaan maxaa yeele wiilashooda way geyaan wiilashoodii marka waa guursan karaan le banilcamka banulacmaam wa banu lakhwaal way guursan karaan gabadhan adeerkii marka waxaa laga yaabaa ama abtigii inuu marka wiilkiisi iyo u sheego ama uu uga sheekeeyo marka cikrima wuxuu leeyahay ma la soo qaadin meeshan marka laguma soo qaadin acmaam iyo akhwaal iyo lama soo qaadin ayb marka macnuhooda dabcan aadaab ahaan saasaa u fiican laakiin hadda yani lagama wado maxram uma aha adeerka hadda maxramkeedii adeerkeeda abeed la dhashay hooyadii yani abtigii hooyadii la dhashay hadday arkaan ma dembaabaysa iyada laakiin min baabil adab baa looga leexiyey ayaga sidaasay dhahayaan ilaahay baa garanaya eedada iyo markaan leenahay wiilkay eeddo u tahay iyo kay habareer u tahay markaan leenahay eedada waa midka walaalkeed iyada la dhashay ilmaha u dhalay kalla ilma adeerkaa ka hadli mayno ogaahod kalla ilma adeerkaa dadkeenu eedday iska dhahaan laakiin eeddaha u ahaato in adeerkeed kan u dhalay laakiin de iyada maxram uma aha waa marka waa iska ilaalinaya kaas eedada ay kan bani ikhwaanihinna waa walaalkeed iyada la dhashay ama ku hooyo ku aabba ha ahaado ku aabba keliya ha noqdo ku hooyo ha noqdo walaal waay saddexda noocba marka ilmaha ay dhalaan waa u arki karaan ayib ow amase nisaa-ihinna ma ahane haweenkooda maahane ow nisaa-ihinada laba tafsiir baa ku jirto in lagu wado cumuumka oo macnuhu ay tahay jinsu nisaa gaal iyo muslim waxay rabaan ha ahaadaane ow nisaa-ihinna haweenkooda macnuhuna ay tahay marka cumuumka haween haween waa arki karaan oo iyada marka inayd iska khafiifiso dharkeeda iyo waa u bannaan tahay haddii ay haweeni ag joogto tafsiir sidaasuu dhahayaa tafsiir kale wuxuu leeyahay damiirkan ow nisaa-ihinna nisaa lmuslimiina laga wadaa muslimiinta naagahooda waa gaalada ma ku jiraan lianna ow nisaa-ihinna gaalada innaga haweenkeenna ma aha walidalika sidaasna cumaraa fahmay radia allahu canhu cumar bnu lkhadaab abu cubaydata bnu ljaraax buu u qoray warqad marka wuxuu yidhi an yamnaca nisaءa ahli اlkitaabi an yadkulna alxamaama maca almuslimaat wuxuu yidhi haweenka gaalada eedimiyiinta yacni ka celi inay la galaan meelaha lagu lagu qubaysto iyo biyaha kulul iyo inay haweenka gaalada a muslimaadka la galaan ka ilaali buu yidhi una diid sababta waa maxay dee naha gaalo a lagama aamin ah waa sifaynaysaa haweentaas nacam way tilmaamaysaa waxbay ka sheegaysaa yacni waxaa laga yaabaa marka inay iyadu sirteedii iyo kasii faafiso ama ay faafisaba jirkeeda iyo qaabka uu u yaalo maadaama aan laga aamin ahayn marka ow nisaa-ihinna haweenta muslimadda ah haween gaalo ah agteeda waxay uga xijaabanaysaa sida nin ay uga xijaabanayso kale iyada dhan marka kulliyanay uga xijaabanaya marba haday gaal tahay ayb waana sida cumar marka radia allahu canhu ou qoray sidaas aana marka labada qowl dhow oo yacni markaa xoog badan ayb ow amase nisaa-ihinna haweenkooda ma ahane haweenka mu'minaadka ma ahane kuwa iyagu marka ziinadeeda way ku ag muujisan kartaa laakiin iyada lafteeda saw-ateynka iyo dacawradii muqalladada ahayd ma ku agfeydeyso ayb de zamankan marka shartu aaday u badatay xaqiiqa weliba de sharta iyo edabdaradii way badatay oo tawaasulka dadkana waa deg deg dadka sharta badanna way way bateen oo adduunkii shar buu u batay haweentu marka inaynan dharka iskaga dhigin waayo sideedaba meelaan gurigeeda ahayn xataa hadday haweenku aroos iyo meelo lamida ay aadayaan oo arooska ay dhici karto in meel marka guryo kale ama hoteelba yacni arooskii lagu dhigayo haween keliyana ay yihiin inay dharka iska dhigta ma maya maya maxaa yeelay meelahaas caamka ah inay dhar ku dhigto xadiidaaba kusoo aroorayo nabiga sal ll l slam uu ka reebay hoteelkuna waa meel caama wana marka mararka qaar haweenku waxay is yihaahdaan dumar keliya un waayo camera lama duubaayo waxbay istusaan laakiin de camera hadda in la duubaa ma dhib weyn may leedahay waxaa mobile gacanta lagu haystaa lagu duubi karaa somaan qalabkan hadda wax lagu duubana waa qalab sophisticated ah waaye oo aad u dhib aan xataa la fahmi karin mararka qaar isagao wax yar iska ah bau qofka haystaa sidaanu isaga haystaa waxbuu duubaa bal waxaa laga yaabaa saacaddaas inuu inuu u tabinayo mubaashir saacaddaasba inuu ka tabinayaa laga yaabaa jihaatu tawaasulka sida ama facebooka ama meelaha dadku ka xiriiraan inuu toos ugu tabinayo gabadhaas hadda wax hadda ay samaynaysa bilaarkaaya marka fasaadkaas badan baa jiro haweenku marka in dharkooda gurigooda maahna meel kale aynan ku dhiganin hadaad aroos tegaysana sidaada adoo banaanka saad u socoto oo kale ku fadhi meeshaada adhow marka qofku muxuu kaasa waxaynaya marka ayb leanna haweentan gaalada hadda waxaa loo diidayaa inay ku ag dharka ku ag dhigato waa sifaynaysaa baa la leeyahay middaan waxaan marka hadda jiro haddaan laga aamin ahayn waa inaan marka lagu dhiganin waana khatar waana dad baa isku dilo arrintaas nacam sawir buu qaadaya gabarh si xaalkeeda yahay waxau dhigayaa meelahaas facebooka iyo u dhigayaa dadkeedii baa laga yaabaa inay dilaanba ninkan bal fiiri yacni dhibka yarka ou waxa yar ee uu dhibka yar u arkaayo waxa uu keenayo arag qofku marka xaalkiisa iyo waaqiciisa waa inuu fahmaayo oo markaa yacni mucaalajadiisana isagaa laga rabaa ow amase maa ay man kii maahane mala ay malaka walaa yubdiina ziinatahuna ilaa libucuulatihina ow maa maahane malakad ay hanatay aymaanuhunna midigyadooda ay hanatay maahane kuwan marka midigyadoodu ay hanatay maxaa laga wadaa qaar mufasiriinta ka mida waxay leeyihiin waa haweenta addoonkeeda addoon iyada ay leedahay haddii uu jiro u shaqeeyo waxay leeyihiin marka waxyaabaha marka inta marka mihnada iyo shaqada iyo kale wixii ku muuqmuuqdo iyo waa yacni dhib ma laha haddii markaa yacni sidaas ay yeesho laakiin laba tafsiiroo kalaa jirto tafsiir wuxuu leeyahay ow maa malakat aymaanuhunna waxaa laga wadaa addoomaha naagaha ah maahan nimanka leanna nin haddii uu yahay isaga laftiisa shahwaa ku tacalluqo iyada lafteeda waxbaa ku tacalluqo maya marka ow maa malakat aymaanuhunna waa naagaha gabar iyada addoon u ah agteeda dharka waa ku dhiga kartaa waa iskaga khafiifin kartaa tafsiir saddexaad wuxuu leeyahay ow maa malakat aymaanuhunna waxay daba socotaa ow nisaa'ihinna gaaladii waa la diiday sow maaha inay dharkii ku ag dhigato oo ziinadeeda ay ku ag muujiso haweentu hadday gaal tahay laakiin addoon iyada ay leedahay qofkan muslimadaa ay tahay addoontaas iyada ay milkisay walow kaanat kaafiratanba ha ahaatee waa waa ku ag dhigan kartaa leanna kuwaas iyagu yacni waa taxta qabdatiha iyada gacanteeday ku jir ku jiraan saddex tafsiiraan hadda sheegay omaa malakat aymaanuhunna aayadahan marka yacni me siday u dhacayaan in aada loo fahmo waa muhim saddexda tafsiir mid wuxuu leeyahay nimankaaba loo jeedaa addoommada iyada u aho haweentu ay leedahay qowlkaas allahu aclam waa laga xoog badan yahay tafsiir labaad waxa uu leeyahay omaa malakat aymaanuhunna waa addoonteedii iyada oo markaa yacni addoon iyada ay leedahay waa ku khafiifsan kartaa dharka agteeda tafsiirka saddexaad waa addoon ay leedahay laakiin gaal ah oo aan muslimad ahayn ow nisaa-ihinadaa laga soo reebaa marka nacam kuwa gaalada ah haddii ay addoon tahay oo naagtan ay leedahay oo iyada ku shaqaysato ay gacanta ku hayso waa yeeli kar waa ku agdhigan kartaa saddexdaa tafsiir baa ku jirto adu labadan marka waa un dhadhow yihiin laakiin kan hore allahu aclam addoommada laftooda kuwa waxaa jira marka addoonkani waxaa laga yaabaa inuu isaga qof qaangaaro weyn uu yahay oo markaa isaga laftiisa waxa ninku ou raba ay ku tacalluqaan iyadana ay ku isku fidnoobaan baa suuragal noqon karta ayb marka meeshaan marka waxaa u baahan in laga hadlo haweenka waxaa dhici karta guryaha qaar haweenka joogo inay niman ka shaqeeyaan oo gurigaba waxa ka adeego ama ka shaqeeyaba uu yahay nin way dhacdaa dadka weliba tarafka iyo maalka iyo haysto waxaa laga yaabaa guriga inuu keensado laba saddex nin oo guriga ka shaqaysan nimankaa marka guryaha ka shaqeynayo haweentiina ay guriga ay ugu jiraan oo ay dhici karto iyadiina inay dirac iska wadato oo iyadoo xaalkeeda ilaahay ogyahay iska socoto gurigiina nin dharka dhaqaayo midna cuntada uu u kariyo midna uu darawal yahayo baabuurka uu u wado maxaa ka dhacaya meeshaas marka nacam fasaad badan baa ka dhaco ninkaasi addoon maahana ogow hadda nacam waxaa laga yaabaa dalalkan carabta qaarkood ow maa malakat aymaanuhunna iyo wax inay ninkan maada addoon uu kuu yahay wax shaqaalo waay ninkan xor waayahay nacam addoon inagu hadda ma hayno nacam marka inaad addoon inta ka dhigato haweentay ay tiraa waa iska arki karaa ninkan dharkii waa ku ag dhigan karaa maya nacam fasaad fara badan baana ka dhasho ninkaa gurigaa intuu ka maqan yahay waxaa laga yaabaa in dhibaatooyin waaweyn ay dhacaan waayo qofkuna inuu gurigiisa waxaas keena ma fiicna ma ahanba waana dayaatha nooc dayaatha oo doqon dayuusnimo ah waayo inuu gurigii nin uga tago ka kallaho saacado badanna uu guriga u fadhiyo naagtiina meesha ay joogto iyo gabdhihii ta kale iyada lafteeda waxaan ka liidanin gabdhahan laftooda dadka u shaqeeyo gabar muslimadoo dhowrsan inay kuu shaqaysaa wax dhiba male laakiin gabdhahan markaa khadaamaadka ee guryaha ka shaqeeya laftooda in badanoo kamida iyaga akhlaaq male ilmahayba kaa hadlaynayeen gabdhaha laga yaabo guriga kuu joogay xumaan baraysaa niman la shukaansada iyo taleefon la dira iyo wax daran bay ka baranayaan gabdhihii hadhow meel kale qaabka yacni xumaanta loo sameeya sida guriga looga dhuunto iyo waxaasay baraan waa in la iska ilaaliyaa haweenku inay iyaga shaqaystaana sidaasa u habboon lianna qofka ilmaha ou dhalay ma fasaadinayo isaga de waa wanaaguu ka rabaa laakiin qof aadan dhalin oo waqtigan iyo beryahan joogo ninkii wax ku aaminta markaa dee isaga unbay u taallaa markaa dhib fara badanna marka meelahaasi waa ka yimaadaa ijtimaac ahaan ayb ayb marka ow amase maa maahane wixii malakad ay hanatay aymaanuhuna midigyadooda waxay hanteen maahane ayb xadiid daciif baa marka jiro inahu nabigu uu faatimo ku yidhi inahu laysa calayki ba-sun addoon uu u hibeeyey ayaa meesha joogay markaasa faatime markaa in xijaabkuna markaas yacni waa ku adkaa xaraj iyo dhib bay dareentay markaasuu yidhi inahu laysa calayki ba-sun inamaa huwa abuuki wa ghulaamuki meesha aabbaha unbaa jooga iyo addoonkaagii xadiidkaa marka abu daawuud baa wariyey laakiin sanadkiisa dacfi baa ku jiro xaafid almundiri wuxuu yihi fi isnaadihi abu jumeyc ayb ninkaana marka dacfi baa ku jiro ama waa laysku khilaafay naam ahlucilmiga qaarkood way daciifiyeen calaa kullin qowlkaa marka isaga sidaas waay aw itaabiciina maahane kuwa dadka raaco gayri ulil irbati taabiciinta oo gayri ulil irbati xaajada kuwa u saaxiibka aan ahayn aw taabiciin maxaa laga wadaa taabica macaani badan baa lagu macneeyaa waxaa ka mid a taabica waxaa laga wadaa midka haweenkii markaa isagu aanan waxba ka tari karin ama ciniinka ah ama yacni qofka isagu markaa doqonnimada ay ku jirto oo aan markaa haweenkii aan waxba ka samayn karin oo shahwo aan u lahayn aw taabiciina gayri ulil irbati baana fasirayso irbadu waa xaajada baahidii haweenka maba qababa isaga kaas oo kale marka hadday yacnii xijaabka iskaga ag khafiifiso dhib ma laha macaanihii saas uu dhadhow baa lagu sheegaa ayb oo qaarkood marka waxay yidhaahdeen taabiciin marka maxaa loo yihi yatabicuuna alqowma dadkay iska raacaan liyusiibuu min fadli طacaamihim xoogaa cunto iyo wax in la sii siiyo dad iska hunguri un iskaga raacayo dadka u rabo waayo doqonnimo ay ku jirto iska xanuunsan ama aan haweenkiiba markaa iyagu wax shahwaa aan u lahayn ayb aw itaabiciina kuwa raa raacaya maahane dadka ay kuwa raacaya dadka raaco gayri uliilirbati kuwaas oo gayri ulilirbati xaajada kuwa u saaxiibka aan ahayn min arijaali xaal ay raggana ka mid yihiin kuwaasi aw iطifli ilmihii yaryaraa ma ahane ayaa ziinadooda ay ku agmuujin karaan aladiina kuwa oo ilmahaas oo lam yadharuu aan gaarin ama lam yadharuu aan daalacanin oon arkin calaa cawraati nnisaa'i haweenka cawraadkooda korkooda aan daalacanin oon arkin difliga hadda marka waa iska masder waxaana loo jeedaa marka waa la ifraadiyey atfaal baana laga wadaa waa jinsi ayb macnuhuna marka waxay tahay lam yakshifuu can cawraati nnisaa'i liljimaac ilmo yaryaroo aan weli jimaac iyo gaarin iyo waxaas oo iyaga markaa yacni aan haween cawradooda inay faydaanba aan gaarinba kuwaas baa marka laga wadaa zamanku marka fasaad badan buu lar soo noqdaa ilmaha yaryaree zamankan joogo ee aan qaan gaarin qaarkood xumaanta waaba la baraaba nacam gurigii waxaa u yaallo dhalabaas waxaa la keenaa marka wax daran filimaan xun baa la tusaa meelo kale siyaabo kale u daawanayaa waxbaa laysku soo tuuraa oo dad baa marka dadkan dad baa ku daba jiro tacliimiyo sharta ku tacliimiyo nacam meelaha qaarna iskuulaadkaaba lagu baraa jinsiga nacam iskuulaadka qofku dabcan markau ilmuhu qaangaar markay yihiin laba arrinba marka meeshaan inaan uga hadlo waa waa waa jeclaan lahaa arrin waxay tahay qaabka ay gaalada ula tacaamulaan iyo qaabka innaga soomaalida aan ula tacaamulno labada qaabba qalad baa ku jira marka gaalada iyaga marka ilmuhu ay muraahiqa uu noqdo cunuga u soo dhawaado iyaga qaabkii uu xumaanta u samay lahay qalabkii uu ku samay lahay wixii uu ku gaashaamo lahayay siinayaan waxaana laga yaabaa inay tusaan oo dhala iyo waxintay u shidaan ay tusaan ee taas marka xumaan barid waay nacam xumaan bariduna waa waa edabdarre in la faafiyo iyo fuxshi in dadka lagu dhex faafiyo oo da- yar in lagu baro waa foolxumo innaga marka maxaan sameynaa innagana nacam innaga waxaa laga yaabaa gabadha iyo ninka islaamku wuxuu qabaa in la gabadha iyo wiilka marka qaangaarku kusoo dhow yahay waa in wixii axkaam ee qaangaarka ku tacalluqo la baro wixii axkaam ah oo qaangaarka uu qaabili doono in la baro waa axkaamta xijaabkii baa ka mid a gabadhii in dabcan markaa lagu tarbiyayo la baro wiilkii haweenkii inuu iska ilaaliyo udhexgelin salaamin waxyaabaha in cifada xishoodkii waxaa in lagu sii tarbiyeeyaa la rabaa gabadhii marka xaydka iyo calaamadihiisa lasii baro hadduu xaydku kaa yimaado inaynan ka inaysan ka nixin oo waxaa laga rabo qaabkay uxijaabanayso xijaabkii baa ile usoo socdee qaababkaas baa la rabaa in jinsigii loo kala baro iyaga marka ay yacni toban sano gaaraan in qolalka loo kala duwo oo wiilashii gabdhihii aan laysdhex seexinin ama aan yacni joodari laysla seexinin innaga marka taas xaggee ka taagannaha marka ee dadka qaarkood marka gabadhii waxaa laga yaabaa marka ugu horeysaba dhiigga unbay iska arkeen wax wax u sheegaya male qaabkay uga mayranaysa male waxaa laga raba axkaamta ay qaabilaysaa male waxaa laga yaabaa inay ku nafsiyan inay ku waalato ama dibression iyo wax ku dhacaan markii aan horena loogu sheegin dhiig iska qulqulaa un ay aragto waxaa laga yaabaa marka inay maxaa kugu dhacay wax maa ku qaniinayba inay istiraahdo qaarkood weliba baadiyaha iyo dhaqankii magaaladan hadda noocaasu iska noqday nacam waxa weeyaan axkaamta qaangaarka kusoo socoto ayaa islaamku dariiqadiisu waxay tahay inuu baro gabdhaha yaryarka iyo wiilasha baaliqiinta axkaamtooda in la fahmsiiyo la baro loo dhigo si ay markay qaangaaraanba hawshooda hore ay u wataan fuxshi lama baraayo soo uga hortegi lahayaa la baraa fuxshiga isaga ilaalin lahaa marka gaaladiina dhinacaa shartu ay ka gashay innagiina ihmaal waxaa nagu dhacay qofkan in aanan u sheegin waxyaabaha waajibka kusoo ah xataa dugsiyadeenna laguma dhigo waa u dhabogalay marka waxaan arkay dugsiyada qaarkood gabdhuhu waa ku dhex qaangaarayaan macallinkay ka cabsanaysaa gabadhu iyadoo isdhehayso hadday dugsiga goyso macallinka waa iska garaacaan yani macallinkan isaga maankiisa xaggee jiraan ma wuxuu fahmi la-yahay gabarh toban sano dhaaftay yacni in macduur ay noqon karto cudurdaar ku imaan kara macallinka aan fahmi karin mustawihiisa dad ma tarbiyey karaa xaguu taagan yahay qawda unbuu ku hayaa qur-aanka kalimaadkiisa unbuu baraa qawdaas uu ku hayaa wax iyada xishood iyo waxa laga rabo iyo nimanka say uga fogaan lahayd iyo ma leh ayb qaar waxaan aragnay marka gabdhihii kitaabka waa iska wataan dugsigii waa dhigtaan macalinka ka cabsanaa bay leedahay xaydkii waa ka qaaraa dugsigiiba uga dhex ku dhex imaana mararka qaar waxaa dhacaysa xataa waa iska ilmo yaryar inuu meeshii dhiiggii ku hallaabo macalinkii mararka qaar waa dhaqayaa haddana maca daalika ma adri ma aqaan dadka meesha dhibka uu ka jira qur-aankii aadaabtan baa daruuri uga sii ah ayaga leanna axkaam iyaga ku tacalluqaysa marka gaaladiina iyaga waxyaabaha fuxshigana waa baraan xaqiiqatan runta in la sheegaa fiican waxyaabaha ay qaabilayaan oo xaydkaas iyo siay ula tacaamulayaan iyo inaysan nixin iyo waxyaabahaas waa u sheegaan marka iyagii fuxshigiina waa wadaan waxyaabaha daruuriyaadka ahna waa waa baraan oo waxay leeyihiin ilmaha nafsiyaadkooda iyo horumarkooda iyo mar walbaa da- walbaa da-da ka dambaysa sibay isu bedelayaan isbedelkaas marka waa in lala socdo walidaalika iyaga macalinkooda waxaa la baraa cilmu nafsiga nacam qofka macalinka noqonayo gaalada yacni cilmu nafsi waa inuu yaqaana cilmu nafsi maxaa loo dhahaa inuu yaqaano dadow la tacaamula innaga marka kuweeni cilmu nafsiga dabcan ninkii caqli leh caqliga waa lagu keeni karaa waxaan isleeyahay cilmu nafsi hadda yani buog in loo qaataa qasab maaha ninku qofku hadduu bulshadiisana fahmi karo wax yaqaano wax kasi karo khibrana leeyahay waa un intaasoo wax buog laga dhigay waay wax kale maaha marka macalinku hawl badan buu u baahan yahay ma sahlana aw ifli marka ilmaha yararkae hadda tarbiyadaa gaalada lagu tarbiyeeyey ama dhaladan maalin walba hor fadhiyo iyo aflaamtan hindiga fiirsanayo waa in la iska xijaabaa maxaa yeele kaas sharba uba faafin karaa maalin walba waxaasuu fiirinaya waa yaqaanaa waxaa laga yaabaa inuu inta wax sawiro ama soo sawir la yiraa meeshaana lagu fiirsanaya ile wixii waa yaqaanaa oo keenaya ilmaha marka in zamankan la fiiriyo iyaga laftooda aw iifli maahana ilmihii yaryaraa aladiina kuwaas oo lam yadharuu aan faydin ama aan gaarin ama aan daalacanin calaa cawraati nnisaai haweenka cawraadkooda aan fiirinin oo aan gaarin walaa yadribna yaynan garaacin biarjulihinna lugahooda yaynan isku garaacin carabtu waxay samayn jireen lugaha ayay jinjimo iyo waxbay kusoo xiranaysaa markaasay labada lugood isku dhufanaysaa jinjimihii baa qalow qalow qalow dhahayo waa lasoo fiirinaa marka haweenka marka aan fiicnayn saasay samay jireen marka taasaa laga reebayaayo war niman ha soo jiidanina idinku nacam waxaa soo gelaya marka baabkan barafuun inay isku soo shubto waxaa soo gelayo ciribtan dheer kabaha hadda jira qaarkood cirib dheer ayay leeyihiin nacam ciribtaan loo caafimaadna uma roona haweenta caafimaad ahaanna uguma fiicna ciribtaas marka meel dhagax ah ama laami ah ama shamiinto ah markay ku soconaysa qac qac qac baa ka yeeraysa nacam haween meesha inay socoto marka waa la fahmaya waa lasoo fiirinayaa maanta dhan maya taasna marka waa soo gelaysaa meeshan marka jinjima lugaha yaynaan isku dhufanin jinjimihii dhulkii inaynan ku dhufanin waxaasoo dhan si loo ogaado iyaga quruxdooda mar hadday intay ku dhufato haddana maradii ko tafaha kor uga sii qaadato isoo fiiriyayo wahay waana arrin khatar oo zina iyo xumaan horseedayo waayo waana halisna ayb walaa yadribna iyaynan ridin ama aynan dhufanin oo garaacin biarjulihinna lugahooda yaanay isku garaacin ama dhulka ku garaacin liyuclama si loo ogaado maa waxa yukfiina ay qarinayaan oo min ziinatihinna quruxdooda ah si loo ogaado watuubuu towbad keena oo noqda ilallaahi alla intii ka ah u noqda jamiican xaalaatihin dhammaantiin gaabinta aad ka gaabinaysaan awaamirta rabbi subxaanahu watacaala ka towbadkeena waxa alla idinka reebay ood ku dhacaysaanna ka towbadkeena markaa ku dhacdaan rabbi waa mid towbad aqbal badan towbaduna inay waajib tahay aayaddan laga qaadanaa leanna maxaa yeelay amar ayay ku timid walamru yaqtadi lwujuub watuubuu noqda ilallaahi alla intii ka ah u noqda jamiican xaalaatihin dhammaantiin ayuha almu'minuuna ayuha hoy almu'minuuna mu'miniinay lacalakum tuflixuuna likay tuflixuu si aada u liibaantaan ilaahay usoo noqda oo u towbad keena ayb marka cawraadkii hadda culimada qaar axkaam badan baa ku tacalluqdo ee ninka haweentu markuu guursanayo ajnabi waayo gabadha iyo wiilka hadda kuwii hadda lasoo sheegay dabcan kuwii ziinadeeda ha ka qarsata la dhahayey waay inuu guursadow rabaa marka nabiga sal ll slam wuxuu yidhi nin baa wuxuu guursaday haween markaasuu ku yidhi anadarta ilayha war ma iska feerisay maya buu yidhi markaasuu yidhi orod oo fandur ilayha soo feeri buu iska feeri wadalika axraa an yu-dama baynakumaa in aada yacni isla joogtaan oo daa'im isku ahaataan taas baa ku habboonaansho badane hadhow haddii kale saan uma malaynaynin baa imaan karteen ee fiirintaas marka xadkeeda maxay noqonaya iyadana akharu ahlilcilmi waxay leeyihin wejiga iyo waxaa loo ogol yahay calaa calihi wejigana suuradii buu ka fiirin karaa qofkan quruxdiisa iyo sida isagu ay la tahay iyo quru quruxdii baa wejiga laga fiirina gacmihiina marka wuxuu ka eegayaa marka jirka jileeciisa iyo qallafsanaantiisa iyo yacni adkaantiisa culimaa marka labadaasay akharu ahlilcilmi labadaasay baneeyeen waa jiraan ahlucilmiga qaar dhahayo inta haweenta markay shaqaynayso waxyaabaha ka muuqmuuqdo ee markaa yacnii calacalaha dhaafsiisan oo marka gaari karo meeshaas xoogga ah iyo lugaha gomodaha iyo mararka qaar yacni timaha iyo waxyaabahaas inuu ka fiiriyo waa bannaan tahay culimada qaar baa sidaa dhahayo imaam axmedna ilaa saddex riwaayo uu ku leeyahay laakiin marka wejiga iyo calaacaluhu waa ku filan yihiin qofka meeshaa marka inuu kaga ekaadaa wanaagsan waxaa kaloo nadarka qaarkiis ka mida haweentii mararka qaar wejigeeda in la fiiriyaa loo baahanayo markhaati darteed waxbaa la kala gadanaa hadhow markhaati baa la rabaa in la qoro haweentan ninkaanay wax ka gadatay ninkan haweentaanu wax ka gatay ee haddii marka iyada dhan qam ay tahay muxuu markhaati furayaa hadhow ninkaasi ma kala garan karo waa markaasoo kale wejigii waa la feydaa waa la arkaa si markhaatidii hadhow marka usugnaato ama uu qaadiga agtiisaa loo keenay markhaatidii baa in laga fura loo baahday waa la feydaa wejigii waa la arkaa qaarkeed nadarku waxaa ku jira marka daruuro darteed oo daruuradii marka waxaa soo gelaya daawadii haweentii maanta waxay noqotay duruuftu waxay keentay nin inuu daaweeyo haween hadda daaweyn kartaa ma la helin markii la raadiyo waa la waaye daruurada marka sideeda daruura marka la yidhaha qaa laba qaacidoo fiqhi baa ku hoos laaban addaruuraatu tubiixu lmaxduuraat daruuraadku waxay banneeyaan xaaraanta qaacido kalea lagu dabdiyey oo addaruuratu tuqadaru biqadariha daruurada waxaa lagu qadaraa inta baahidu ay la egtahay ka badan maya haddii haweentu ay gacanta laga sancaynayo oo laga daweynayo gacanta inta kale waa la daboolaya jirkeeda gacantaas unbaa laga shaqaysanayaa bis leanna daruuradu meeshii ay banayneysay waa la ogolaanaa laakiin in la yskaga sii socdaa maya ayb meeshii markaa baahi loo qabo ayaa markaa qofkaa daawadii laga fiirsanaa haddii iyada lafteeda ay tiraa war anuu ma raba isdaaweyn maayo iga dhaaf nin intuu i arki lahaa isdaaweyn maayo dad waxaa jira soomaalida kamid oo dhahayo nafteeday qofkan tahluukeynaya naf tahluukeys ma aha sideeda in laysdaaweeyaa waajib maaha waa sunno nabiga sal ll ly slam amru irshaad ahaan u yidhi cibaadallaahi tadaawow qofkii hadda aan daawadan mucayankaa aan aadinay ka tago ee adkaar isku aqriyo ama qur-aan isku aqriyo ruux naftiisii tahluukeeyey ma aha diinta nin walbaa marka a dhaxda saas gacanta ugu haya nacam mid yaqaan iyo midaan aqooninba nacam meel kale haddana waxay tahay marka beryahan dambe iyadana in laga hadlana u baahan halkan looga hadlo dadka cilmigan caafimaadka barto marar dhexdaas baa mid qof wuxuu isoo su-aalay caafimaadaan baranaa waqtiyadii danbaan maraynaa ninkii lecturarka ahaaye wax dhigayey maadadii wax dhigayey ayaa wuxuu yidhi idinka isku baraktisgareeya oo maxaa la sameynaa marka waxaana ay yidhaahdaan yacni physical examinationka qofka in isaga horta si ahaan loo fiiriyo bukaankii in xaalkiisa ka waxa ka muuqda la qiimeeyo oo lagu sameeyo marka yacni la fiiriyo markaasu wuxuu sameynayaa waxaa la baranayaa baa laleeyahay haweentani inay ilmogaleenkeedu si yahay inuu qallooco inuunan qalloocin iyo waxyaaba saasoo kale ku tacalluqo maxaa la sameynaya marka ama inuu jiran yahay oo kale gabar marka dadka meesha wax baranaya ka mida sariir in la saaro ninaa wiil baa laleeyahay adiga fiiri nacam adiga hoostaadii fayd waa fiirina marka nacam hada marka yacni waxa weeyaan arrin diin ahaanna u jiran waay ee xataa ummadahan kale gaalada xataa waxyaabahaas ma qabaan ma fahmin ciyaal suuqnimada intaas la eg meesha ay ka timid nacam leanna maxaa yeelay ninkani awalan qofkan qofkii hadda jiranaa ma aha xataa haddii la dhihi lahaa ninkan dhakhtarka ee caafimaadka baranayo sanadka ugu dambeeya isbitaallada uu ku wareegayo bukaan jiran ee wax loo sameynayo ha fiiriyo oo yacni jiradii iyo waxaasi uu u barto hadday hadday ahaan lahayd meeshaas hadal baa laga furi lahaa nacam laakiin qofkani waa qof ardaynimo u yimid oo caafimaad qaba isaga yacni la ogyahay dejirooyinkaa waxaa inuunan qabin maxaa ka fiirinaya marka nacam maxaase in wiil lagu aadiye keenaya marka waxaa la rabaa in laysdhexgeliyo cilmiga iyo dhaqan xumada uu qofkaas wax dhigaya qabo nacam jaamacadda qofku markuu soo gelayo wuxuu ku galaa qofku in sharafkiisa iyo diinkiisu iyo uu u yahay xor aanna lagu dhibin marka gabadhan iyadoo dhowrsan inay jaamacaddii dhigato ka dhammaato wiilkan isagoo dhowrsan inuu dhigto maahan in marka akhlaaq xumo macallin ku jirto in loo soo wareejiyo hab waxbare hab waxbarasheedkii nacam oo wax lagu dhigayay marka taas oo kale dadkeennu marka waxaa la rabaa inay intay ka dhiidhiyaan dacwo ka gudbiyaan ka noocaas oo kale a haddii jaamacadda boodhkeeda ama dadka wadana ayna arrinkaa wax ka qabanin in si bubliga loo yiraahdo jaamacaddaas akhlaaq xumaa taallo awalba waxbarashadu lacagay ahayd kuwa kale ee xishoodku uu ka jiro iyo wanaagu ka jiro wax laga dhigto bani aadamka maanta jooga gaalo xataa ha ahaado lacagtaa xukunto hadda gaalada saan raba ii sameey haddaad tiraanu saan ima qanciso sidaanaan rabaa haddii kale meel kalean aadaa waa ku qancinaa kaalay buu ku leena waa kuu sameynayo kule isagoo diin aan kula wadaagin maxay tahay marka innaga waxaan nahayaa waxay tahay see la yeela ma dhib male hal maalin waay alla iska barto waxbarashadii maa laga tegaa dadkii iyagii maba rabaan iyagoo raadsan kara xaqooda inay raadsadaan ee dadka waalidkaana jaamacaadka inuu inta fiiriyo jaamacaddii akhlaaq ilmahoodii akhlaaqdoodiina u baaqi yeeli karto waxna ay ka zaa'idsan karaan haddiiba la dhiganayo hala dhigto kuwa kalena marka hala gooyo marka ay akoonkooda markay ka arkaan iyagaa aan alla ka cabsi la-aan isku bedelayo marka arrimaha noocaas oo kale iyadana daruuro ma aha mushkilada kale waxay tahay markii sidaa ay dhacdo ee ardaydu ay yidhaahdaan war waxaan macallimow sax ma aha see gabar ajnebi oo iskoolkii dhigataan oo aan u fiirina markaasu wuxuu leeyahy diintaadan aqoonin daruuro waayo caafimaad wax walbaa loo ogol yahay ja wuxuu isku bedelaa haddana faqiih isagoo awal maadow ka adkaa faqiihu isku bedelay marka xalaali xaaraanu jawaabaa marka dadka noocaasa mujtamaca shayaadiin mujtamaca ku dhex jirto weeyaan oo dadka akhlaaqdooda ka siibaya waaye haddii hadda dad kale ay dad meel kale ka raran ay yihiinna waa dhib haddii caqligoodu meeshaas gaarsiiyeyna in loo caqli celiyo saasaa fiican laakiin arrinkaa iyadaa daruuro maaha saa ogaada watuubuu ilaahay usoo usoo laabta watuubuu u towbadkeena usoo noqda ilallaahi alle intii kaa alla xaggiisa jamiican xaalaad tihiin dhammaantiin ayuha almu'minuuna mu'miniinay lacalakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed